runtii baryaha nabadgelyada guud waa xasiloon tahay waxaa aad u soo noqonoqonayay kelmado ah qarxayaa soo socdo shacbiga soomaaliyed maaha in qalqal la geliyo qofka soomaaliga ah oo muwaadinka oo dadkan ka naxaa haddii uu wax meel ku soo arkay oo qof nadiifa yahay waxaan ka codsanayna inuu soo sheego hay-adaha amniga ku wargeliyo inay jiraan waxyaabo khatar amniga ku ah oo meel hebel yaallo waxaan diyaar u nahay inaan nafteen u qadinno waxaas iska badbaadinno waxaa kaloo jiray in la leeyahay baabuur amisom laga qabsaday ayaa cadowga soo isticmaalaya meel hebelay ku soo wajahan yihiin ereboorkaa maaragtay cilad ka jirtaa ereboorkeenna waa nabad shacbigaa ka soo dego waa la isticmaalaa hal diyaarad haweeneeda laga micilin kama baaqanin dadka soomaliya in qalqal la geliyana waa wax aad u foolxun shacbiga soomaliya dadka ah oo aad mooddo in maaragtay dadka inay qalqal gelinayaan aad mooddo dadka inay qalqal la gelinin annaga nabadgelyo aan u taagannahay qof kasta oo soomaali ah oo nadiifa oo fiican waxaan ka codsanayn inuu gacan nagu siiyo inuu gacan nagu siiyo in arrintaas maaragtay si looga hortago dadka looga badbaadiyo waxaas haddiise dadka la qalqal geliyo annaga hadda hebel iyo hebel iyo hebellaayo ma dhihi karno ma dhehayno laakiin qofka dalka soomaaliyeed oo soomaaliga oo dadkiisa qalqal gelina waxay noqonaysaa arrintaas arrin dembi ah dadka wax aan jirin yaan lagu qalqalgelinayn arrinta dalkeenna waa nabad hadda xamar caasimadda waa degan tahay waa xasiloon tahay dadka waa shaqeeyaan waana caawiya shacabka soomaaliyeed waa uga mahad celinayna arrintaas marka qof kasta oo soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inuu nabadgelyada gacan nagu siiyo wixii khatar annagaa diyaar u taagan waxaan aan rabaa inaan ku darsada arrintan arrin kale oo ah waxaan rabnaa inaan dhigno sanduuqyo laba sanduuq caawa hadduu ilahi waxaan ku bilaabaynaa gobolka banaadir berina waxaan geynaynaa jaamacadda ummadda sanaadiiqdaas isbaayisoo kale waa dhigi doonnaa midna waa talo wixii fikir nabadgelyada horumar u ah in loo kusoo rido midna waa cabasho wixii ah oo amni darro ahoo laga cabanaa oo ciidamada amniga ka shaqeeya xataa haddii shacbiga ay ku gefaan inay shacbiga noogu soo ridaan sanduuqaas